waxaan leeyahay horta wuxuu u leeyahay faa'iida laba wadan oo ganacsigooda laisku furo wax badanaa ka imaanayay ganacska ganacsi ahaan isku socodka dadka alaabta waagii hore waxaad leegtay dowladda nafteeda kenya waxaas dhihi karaa canshuur badan ay maarata ay ku weysay canshuurta alaabta lasoo gudbina canshuur ay ka qaadan jirtay taas nafteeda waxay kabcaysaa oo wax ku daraysaa canshuurta waddanka kenya tan labaad soomaaliyana waxaa ka imaan jiray badaaco raqiis ah oo fiican oo dadka maarata mandheero degan iyo wadanka guud ahaan si kasta u saameynaysa oo oo qiimo jaban ah ayaa ka imaan jirtay taasna marka waxay si kale haddii loo dhigo lacag fiican ayay maarata soomaalidana wadanka soomaaliya ay ka heli jireen dadka kenyana badaaco raqiis oo wanaagsan oo fiican ayay heli jireen si deg degna waay ku heli jireen ma ogtahay xuduudda mandheera iyo nairobi waxay isu jirtaa intaasoo kun kun iyo wax kilomitr ay isu jirtaa marka wax mombaaso laga keenay waxaa ka fiican in waxa laga keenay mandheere ay ayow ka soo galaan dadkaas mandheere iyo ereadaas iyo countiga mandheera wajeer gaaris ereadaas dhan wax badan ay u taraysaa dadka meesha degan soomaalidana waxaa waaye badaca raqiisa dadkii oo isku soo gudbi karo duurka la mari jiray oo maarata ammaan darrada ah wareega badan waa laga badbaadaya meel fiican oo si maarata oo dowladdan ay aqoonsan tahay og tahay ayaa lasoo maraa marka taas waxaan dhihi karaa ganacsi ahaan wax badan ay ka furfuraysaa dowladda labada dowladoon waa isku furfurmayaan oo ganacsi ahaan waa isku soo dhowaanayaan taasna waxay u tahay soomaalida labada dhinacba faa'iida ugu jirto ganacsi ahaan ay ugu jirto amni ahaan ay ugu jirtaa dadka maarata waad ogtahay haddii duurka badacada aan laga maarmayn dadka qaarkii waxay soo mari jireen wado qardajeexa wareeg badan taas marka ammaan darro meelahaad soo maraysa oo maarata aan lasku haleyn karin laakiin haddii la yidhahdo meel oo dowladan ay ogtahay canshuur yarna ay kaa qaadayso soo mar haddii la yidhahdo ma waxaa dhihi karaa wixii lasoo fududeyey maxaa kenya inay xilligan ku dhawaaqdo inay xad ka furayso kusoo aadiyay kula tahay waxaa ku soo aadiyey waad ogtahay dowlad cusubaa ka dhalatay waddanka kenya marka waxay rabtaa in ganacsi ahaan ay u furfurto furfurmaarata wadamada dariska la ganacsato dadka maarata xuduudihii wixii cashuur culeysyadii hore u jira inay fududayso oo maarata dadka ay ganacsiga dhaqdhaqaaqa u bato oo dhaqaalaha waddanka u kobco waxyaalahaas ay ku mashquulsan yihin marka waxay leeyihiin wixii hore oo qaladaad dowladdii hore maamulkii hore ay samaysa dhan inay wax ka bedelaan ayay dowladdan cusub ee william ruto ay rabtaa marka taas ayay ka dhigan tahay in xayiraadaha meelaha ka jijira dhan la furfuro